rasuula waxaa yar arrintii aan la wadaay mataqaana dowladda iyo ninkii loo yimid shaqadii aan waday waa qaab kaleeto ayay u dhacday annaga waxaan dowladda xiriirka aan la sameynayna wuxuu ahaa ninkaa dowladda inaan soo gaarsiino dowladda waxaana tiri diyaarad baa ina imaanaysa diyaaradan dalbanana waxay ahayd xeel qaalo mataqaana anagu waa dal kaleeto oo kenya ay leedahay diyaarada ham loo soo diro ayaanu ku niri kabacdina waxay yidhahan diyaaradan lama hayo diyaarad kaleeto ayaan idin soo diraynaa ceel qaaloobayna imaanaysaa arrintaas waxaan waa xuduud dal kaleeto lamana geen karo ninkan arrintaas waxay yidhaahdeen dowladda kenya wadahadal baanu ka yeelanay mar haddaanu wadahadal ka yeelana wax dhibuma dhacayaan shalay galabaan layidhi diyaaradii way soo degaysaa ee ninka halkaa hala geeyo markaan meesha tagnana habeenibay noqoto diyaaraduna ma imaan xalan meeshaan dhex barinay saakana waxaa layihi diyaaradii waa soo degaysaa aeroboorkii taga markaan aeroboorkii tagnana diyaarad milatary oo ciidan ka buuxo ayaa meeshii kasoo degtay meeshaas waxaa layihi ninka waa qaadaynaa waxaana geynana waa nagu soo wareejinaysaa waxaana geynaynaa wajeer diyaaradiinii oo soomaaliya ka socota ayaa halkaa laga saarayaa annagu aniga iyo nin la yidhaha qoryax arrintaas waa nagu adkaatay waan qaylinay waan diiday cabaasna wuu nala joogay cabaaska waxaan ku yidhi ninkaan adiga mataqaana mas-uuliyadaas siyaadaas adig raacaysaa sababta waxa weeye aaga adigaa xukuma ninkaana xeel qaalow adigaa yidhi diyaaradii halkaas adigaana keenay arrintaas waxay ka yimaadeen mas-uuliyaddeeda adaa qaadayaan ku nidhi waa gartay
isku duuduub waa arrintii nimankii kenya buuq iyo dagaal aniga qorlaax markaan ka samaynay waxay yidhaahdeen meesha aad taagantihiin mataqaaniaa ku yiri inay dalka kenya ay tahay waxaad koolaysaan anagu dalka mar haddaad soo gashaan waxbaasaasaan waa gartay
arrintaas waa jid jid bayna u muuqatay dalka aan joogno laakiin sababtaas wixii ka dambeeya dowladda soomaaliya ayaan u eersanaynaa inay sarkaa ka dambayso aadan maxamed wacays hadda ninkii gacantiina wuu ka baxay gacantii dowladdana ma gelin oo kenya la wareegtay miyaa warkaagu
ninkaas gacantinada waa ka baxay ciidamo mataqaana kenyana u yimid waxaa anaga sabiib laga dhigayaa diyaaradii ciidamo ninkan qaadi lahayd oo dowladda soomaaliya soo dirtay waxay taagan taha wajeer wajeer bayna taallaa diyaaradaasna halkaana ninkaasaan geynaynaa annaguna waxaas noola muuqan ee wax weeye qiyaamadana ku sameeyey xagga dowladda ha noqoto iyo xagga baa loo wareegay cabaas wuu raacay iyo qoorleex iyo nin camal ibraahin la yidhaahdo qaabka hordhigay meesha loo sii qaaday anigu waan diido ma raacayaan ku yidhi qaabkaan qaabkaan ku soconna maaha waxaan ugu maqaalaa oo wararka ceelwa aanu ka helin ay sheegayaan in halkaasi soo degeen laba diyaaradood ceel qaalow diyaaradii dowladdu ay soo dirdhana uu galamariyey cabaas oo diyaarad kenya ka timid uu saaray taa maxaad ka og tahay wararka ceelwaaq aanu ka helayna waxa ay sheegayaan in deegaanka ceelwaaq saaka ay laba diyaaradood soo degeen midna dowladda federaalka ay ka socotay midna dowladda kenya dowladda kenyana xiriir hoose ay la lahayd cabaas cabaas dowladda kenya diyaaradii ay wadatay uu u wareejiyey meeshii la rabay dowladda federaalka diyaaradeeda inuu saaro uu asagu garab mariyey oo diyaaradii kenya uu saaray taa maxaad ka og tahay
kasoo xigay diyaaradii diyaarada militariga ayaa markaakiya dhexdeeda inkaana waa nin aan raadinaynay